imaamku haddii uu faasiq yahay imaamnimadiisu kolka hore ma guntamayso in marka hore imaam laga dhigaa socon mayso maxaa yeele shuruudihiisa inuu caadil yahay baa ku jiray laakiin fi fi lahnaa haddii uu markaa yimaado muncasil ma noqonayo ee waa la iska daynaya hadduu faasiq noqdo kolka dambe waa la daynaya laakiin kolka hore looma ogolaadeen marka halkaa waxaad ka arkaysaa adafcu aqwa min arafc shaygii oo marka hore la joojiyo iyo shaygii oo marka dambe la saaro waxaa xoog badan joojinta hore sida awgeed baa waxyaabo badan oo dafcinta hore laga helayo ayaan laga helaynin rafcinta dambe shantaa tusaalow ka soo qaatay marka alqaacidatu araabicata cashara alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi ruksadii laguma xidhayo macsiyo taa macnaheedu waxa weeye waxaynu soo marayni ruksa iyo daruura inay islaazimayaan almashaqa tajlibu taysiir ayaynu soo qaadan oo markaa mashaqadiina waxay daruuradii taysiirkiina ruksadii bu ahaa daba qofkani mashaqadan uu galay hadday macsiyo tahay taysiirkii ma laha waa intaasu mashaqa ayaa ku timid ama darar baa ku yimid macsiyo ahoo uu galay ama macsiya ay sabab u tahay ma helayo ruksadii sharciga markaa xaggaa dambe ku yar sharxi doonaaye alrukas laa tunaad laguma xidhayo oo sababu ma kuma noqonayso kuma imanayso oo kuma ratibmayso bilmacaasi macsiya hadduu qofku galo mashaqana kala kulanto ruksadii ma leh walaa tunaadu bilmacaasi macsiyadii laguma xidhayo alrukas ruksooyinkii oo rukso ka ratibmayso macsiya ma jirto falam yubax licaasi wuu sii bayaaniyey qof caasiya looma banaanayn looma banaynin atarahusu inuu rukso samaysto inuu ruksadii qaato looma ogola markaa waxaa kala jira caasin fi safar iyo caasin bisafar maala markaa waynu kala sheegi doonaa sidaa awgeed qofkani safarkan uu galay haddii uu safarulmacsiya yahay ruksooyinkii safarka midna yeelan maayo salaadii ma gaabinayo mana jamcinayo fidrigii iyo afurkii ma lahaa kufkii saddex cisho ma masaxayo daabadii kuma sunnaysan karo jumcadii kama tegayo baktigii ma cunayo waaluma jar kasii wadun halkaa haddii uu sidoo kale biyo helo safarka dhexdiisiiyo haraada ugu baadana ma cabayo gebagabaysigiina uma banaanaanayo nin nagunbaa markaas oo kale unbuu noqonaya wakadaa man bihi maradun wahuwa caasin bisafarihi liannahu qaadirun cala tawba hadduu cudur ku sugan yahay musaafirna uu yaho safarkaa macsiya uu ku wado dhexdiisa isagana uma banaanaanayso inuu gebagabaysto rugso yeelan maayo qofkaas amtiladeedii waxaa ka mida maalan safxadda kale haddaad soo rogto low istanjaa bimuxtaram aw madcuum laa yujiu haddii uu shay markaa muxtarama ayuu ku gaba ayuu ku istijooday ama wax la cuno dee furinkiiya wixii lamid ah uma asaxayso maxaa yeelay in dhagaxaantan lagu gaabsado biyaha la iska daayaa ruksa ayay ahayd ruksadii markaa macsiya ayay ku xidhantay oo dee wax la nahiyey inla in lagu istijoodo ayuu markaa isticmaalaya uu doonaya inuu ku istijoodo markaa ruksadii ahayd biyo in la iska daayo oo dhagaxaantan la isticmaalo loo saamixi maayo ilaa nahyi buu dhex galay tusaalaha labaad dahab iyo lacag oo la diiday ayaa markaa uu ku istijoonayaa ruksadii heli maayo iyadana sidoo kale khuf maqsuubah ayuu markaa ninkani ku jufay laba sharabaad oo uu mid ka qaaday ayuu gashaday masxigii isticmaali maayo almas yeelan maayo masxigii dee qofku uu masixi jire ruksada loo qaadanaya intaa dhexdaa isagunbuu kaga sii hadlaya tusaalaha afraad ninkii murtadka ahaabaa waashay salaad qada'ana waa horta dee qallaha ku waajibaya murtadna wuu ahaa waaliina way ugu darmatay qofka waalan laguma yeelan jirin wax salaadaa laakiin kani murtad buu ahaayo waa lagu leeyay ruksada iyadaa ee cafiska ah ee murtadka laga dhaafayey majnuunka laga dhaafayey ma yeelanayo ninkaasi waa lagu leeyay salaadihii markuu soo miyirsada murtadkii tusaalaha shanaad ruuxii dumarka ahayd dawa ayay cabtay markaa ilmaheedii ayaa ka soo dhacay dee xaraan bay ku dhacday oo waxa la nahiyey bay bartanka u gashay arrintu sidaa haddii ay tahay ruuxii nifaaska lahayd dee waxaa la ogaa in laga daayey salaadihii tan waa lagu leeyay oo nifaaskay sabab u noqotay bay idhaah dhowr bidhoo antibootiga ayay liqday ama markaa way isku badisay antibainti markaasaa dabeetana uu ka soo dhacay markaa sabab bay u noqotay iyadu macsi ay gashay markaa ruksadii ilaahiga ahayd malaha amaba casiimabaha lagu tilmaamo in laga dhaafo ruuxa nifaaska leh salaadii laakiin tani way soo qallaynaysa ninkan isaga ahi wuu yar wareeray dabeetana naftiisii buu fooqaa ka soo tuuroo lugta ayuu ka jabay fadhi buu dabeetana beryahaba ku tukanayay intii uu kabnaa wuu soo qallaynayaa maxaa yeelay dee macsiya ayuu markaa sababu noqdo isaga ayaa isdilay biyihii buu ninkani daadiyey bacda alwaqt muraad la-aan dabeetana wuu iska gebagabaystay wuu soo celinayaa qaarkoodna waxay leeyihin maya walam tajiduu maa anti dee waa la hayaayo haba daadiye laakiin dee biyo ma hayo ee ha gebagabaysto laakiin sharciga dee lagama hoos tusi karee ruksadii qofkan isagaa sii xidhay markuu ogaan u daadiyey iyadoo waktigii uu galay biyihii tambiih marka aynu leenahay buu ihi alrukhasu laa tunaadu bilmacaasi waxa weeye ana ficla ruksa mataa tawaqafa calaa wujuudi shayin shay helidii oo daruuro ah marka ay ruksadii isku taagto nudira fii daalika shay fain kaana tacaatiihi fii nafsihi xaraaman imtanaca macahu ficlu ruksa wailaa falaa shaygan isaga ahee daruuradaa haddii macsiyo uu kula yimi qofku ruksadii male waa intaas laakiin haddii dee daruuradan isaga oo mubaax ku dhex sugan ama iskeeda ay ugu timaado wuu heli karaa ruksadii haddaba caasim bisafarun weeye kaa laga ixtiraasaya waman saafara mubaaxan fashariba alkhamra fii safarihi fa huwa caasim fiihi isagiioo masel socdaal dee iska maraya safar mubaaxa ayuu khamri cabbay ama markaa fasaadkan uu sameeyey qof buu sii dilay kolka horese laakiin safarkan ulamuu qastintaa waa caasim fii safarihi laakiin safarku asalnimadiisii hore mubaax buu ahaa kasi wuu ka duwan yahay bay leeyihin iyagu alqaacida alkhamisata cashara alrukas laa tunaadu bishak ruksadii shaki laguma xidhayo macnaheedu waxa weeye shay muxaqaqa oo sugan waa inuu yahay shayga mashaqada ah ee ruksada loo raadsanaya waa inuu yahay shay aan laga shakisanayn ee shay yaqiina marka uu noqdo oo muxaqaqahoo sugan oo shaki ku jirin ayaa ruksadii loo ogolaanaya furuucdeeda waxaa ka mid ah wujuubu lqusli liman shak fii jawaazi lmasx waxa uu leeyahay talow inaad lugtan inaad adimadii masaxdaa jaa-is ma kuu tahay mise kuma ah oo sababta u leeyahay waxa weeye shuruudii talow almasxu cala alkusayn ay lahaayeen oo ahaa dee labada adin iyagoo daahira in la geliyo ama sharabaadadani ay yihiin kuwo dee hagaagsan bahalahan u gashanayo shuruudihii nooca ahaa ma la helay oo masxigii ma kuu bannaan yahay mise lama helin oo inaad adimada maydha ayaa waajiba adigu shaki noocaasa ayaa jira ruksadii ma laha ha maydha adimada wa wujuubu litmaami liman shaka fii jawaasi alqasr talow inaad salaadii gaabisaa ma ku bannaan tahay mise kuuma bannaano oo masaafadii lama gaadhin saasuu ku shakisan yahi oo safarkaagu masaafadii ma gaadhin mar haddii shakigaasi uu yimi ruksadii ma leh ee ruksadani waxa ay ku binaysan tahay oo qofku uu heli karaa marka shay yaqiina oo sugan oo mashaqadii intoo la helo dabeetana uu markaa ruksadii kolkaasaa loo ogolyahay xagga matniga waxa uu ihi washaku laa tunaadu laguma xidhayo aydan arukas waxa u ihi kamaa nasa calaa daalik sida uu caddeeyey asubkey sheekha asubki la yidhaahdaa sida uu caddeeyey sidaas taajudiin asubki ayaa taqiyudiin asubki ayaa sheegay raximahu allahu tacaala oo qaacidadan isaga ayaa xusay markaa shakigii yaqiinta yaqiin baa loo baahan yahay laakiin ruksadii shakigii laguma xidhayo oo ma ratib mayso dararka ama mashaqadaa timid ruksadii kama ratib mayso haddii aanu jirin wax yaqiina oo markaas shaki uu meesha yaalo washaku laa tunaadu laguma xidhayo aydan alrukas ruksadii laguma xidhayo bihi shakiga ah oo macnaha bisababi shak ama maca shak iyadoo meesha uu yaallo ruqso lama helayo kamaa nasa sidii uu caddeeyey asubkiyu calaa daalika nasa oo nasadaa dambe ficil ay fasiraysa uun asubkiyu faacil uga dhig alqaacidatu asaadisata cashara aridaa bishay ridaa bimaa yatawalladu min shaygii oo laga raali noqdo waxa uu ka dhigan yahay iyadoo laga raali noqday waxyaabaha ka dhalanayana hadii shaygii laga raali noqdo cidda ka raali noqonaysa ama ha ahaato shaarica ama qof kale oo bani aadamaba ha ahaado shaygaa haddii uu ma'duun yahay wixii ka ratibmaana waa wax la idmayn ee isaga si toosa la og yahay inuu uga soo hoos baxayo lagama maarmaanna ay tahay uma ridaa raali noqosho bishay laga raali noqdo qul waxaa tidhaa ridaa ridan raali noqosho weeye bimaa shay laga raali noqday yansha-u canhu isaga kasii dhalanaya xasba maa qad rusima sidii la dhigay haddaynu fiiradeeda u raacno wa qariibun minhaa waxa usii dhow qaacida odhanaysa almutawalladu min ma'duunin fiihi laa ahara lahu aw ilmutawallid min ma'duunin fiihi laa ahara lahu shay la fasaxay wixii ka dhashaa wax raada ma laha mas-uuliyad ka imanaysaa ma jirto waqad yuqaalu in la yidhaahdaa laga yaabaa maa nasha'a canhu ma'duunkaa wixii ka dhasho ka dhasha ee ka yimaada udina fiihi isagana waa la ogolaaday famaa lahu isaga uma sugnaanin min aharin wax raada zukina daalika kaa waa la ogaaday markaa yuqaalu iyo nasha'a dhexdooday maa ka maqan tahay qaacidadan cibaaro kale ayay leedahay waa laba cibaaro qaacidadu ay leedahay fi lfiq ayuu kuu sheegay middaa hore waxa weeye taa cinwaankuba uu yahay ee ah arridaa bishay ridaa bimaa yatawalladu min midda labaadna waxa weeye taa uu dee kugu xigsiiyey xagga shaarixaba ee uu leeyahay almutawallidu min ma'duuni fiihi laa ahara lah a labadaas wey markaa tii unbuu matnigana beydka labaad ku sheegay oo waxau idhi shaygii ka dhashay shaygaa ma'duunka ah isagana udina fiihi waa la ogolaaday oo canhudaasi waa ma'duunkii wixii la fasaxay wixii ka dhasha isagana waa la ogol yahay wixiina wax raadahoo markaa mas-uuliyadahoo dee laysu raacayaa ma jiro waqad yuqaalu in la yidhaahdaa laga yaabaa maa nasha'a wixii ka dhasha canhu ma'duunka dee kaa udina fiihi isagana waa la fasaxay sidaa darteed famaa min afarin wax raadihi lahu uma sugnaanin kan dhashay zukina daalika furuucdeeda waxaa ka mid a labadii qof ay isguursanayay ayaa midkood uu ku raali noqday kii kale ceebtii uu lahaa dee waxaa jira cuyuub sagaala saddexna ninku leeyahay saddexna ruuxa dumarka ah ama dumar ka yimaada saddexna ay ka dhexeeyaan haddana kuwa ka dhexeeya dee baraskii iyo junuunkii iyo jidaamkii iyo koyalahaasa ka mid a cuyuubtaasi hadday yimaadaan faski baa markaa jira oo labadii qof mid waliba uu leeyahay gaar ahaan ruuxii dumarka dee le ninkii uu furi karaa huruub dhinacaasu kaga baxsan karaaye haddaba markii ay isguursanayeen ayaa isagoo qofkani ceebtan leh ayuu kii guursanayay raalli ku noqday qofkani baras buu leeyay kii kalena raalli buu ku noqdo wuu guursaday ceebtii baa dabeetana ziyaaday ama way korodhay junuunkiiba ka dhigtay way siyaaday khiyaar ma yeelanayo maxaa yeelay dee kolkii hore ee nikaaxan la bilaabayay ama caqdigan la samaynayey dee qofkani raalli buu ku noqday sidaa awgeed wixii ka dhalanaya oo ziyaadadana raalli buu ku noqday markaa fasakhaad ma leh midda labaad dee raahin iyo murtahin iyo rahan baynu soo marayn ama jiraba dee baaburahni marka la eego markaa ninkii murtahinka ahaa ayaa loo dhiibay metal recordkan markaa raahinkii ayaa waxau ihi intuu dib ugu soo noqday alaabtana dee raahinkaa dabcan lahaa oo murtahinka u dhiibay waxau ihi bal aan soo dhegaysta ama aan dee kusoo yar tasarruf oon hawl kusoo fuliya ii dhiib wuu ogolaaday kolkaa markaa ogolaanshihi baa dhibaata ay ka timid oo rikoorkiiba u cadilmo uu shaqayn waayo dabeed saalixna uma noqon karaba rahan in loo dhigo maadaam dee uu fasahaaday wax asarah iyo raadha ma laha oo lama sii dabagelay isagoo addoon buu kugu misaaliyey oo ninkii murtahinkaabaa waxa u ogolaaday inuu raahinkii dhengadeeye addoonkii raahinkuna dee waa kii addoonka lahaa edabdarro uu galay buu ku karbaashaya sharciguu saamaxay dabeetana addoonkii uu dhintay wax damaanahoo lagu leeyahay ma jiro oo la odhanayo soo dhig halkan rahan kale waxaa kaloo amsilada ka mid a low qataca qisaasan mid midda ku xigtaa waxa weye qaala maaliku amrihi iqtac yadi fafacala fasara fahadunun calaa lasax maaliku amri waa qof tasarruf lahu oo arrinkiisu gacanta ugu jiro oo dee waxaa la diidayaa sabigii iyo kii waalaayo mushu waa maaliku amri isagu maaha dee arrinkiisa gacanta uguma jiro ee weligaa gacantiisa ugu jira arrinku arrinka sabiga iyo majnuunka iyo waxaa markaa gacanta ku haya weligooda laakiin qof xor ahoo caaqil ahoo mukallaf weeye maaliku amri kaase haddaba nin la hadlaya waxa uhi gacantaa igoo kiina markaasuu gooyi haduruundheh ama qisaas baa ninkan gacantan loo jaray iyo xad markaas siraaya ayaa timid wuu ku dhintayba dee ninkii wuu ku dhintay dadaalkii jiraa'aadkii munaasibka ahaa intoo la maray oo dee gacantii la gubay oo adigu arrimihii oo dhan la sameeyo haddana maca daalik dhintay wuu iska xejin waayey dammaan male ilaa waa shay ma'duufiyo dee sharcigaa inoo fasaxay markaa wixii ka dhashay dee ma aha in markaa loo qabsanayaa masa ma taalo waxaa kaloo ka mid a dee sharcigu waxa uu saamaxay istijmaar bilaxjaar waana dee muhiim waa macruuf in dee cayntii aanay meesha ka tegayn qofka dee saanu biyo dee ku istijoonin si toosa wixii nijaastahaa dee uma go-ayso haddaba masjid caraq haddii uu yimaado oo waxyaaba yar fidaan waa maaduunu fihi bay waxaas ka dhashe oo waa iska macfidhe sandaarsigii iyo luqluqashadii iyo maaduunu fihi bay ahaayeen qofka saa'imka ah wuxuuna la diiduun inuu ku xeel dheeraado daba sidii caadigaah hadduu istinshaaqi iyo luqluqashadii ula yimaado wax ku sabqaan maaduunu fiihi bay ka dhasheen laa ahara lahu wayustathnaa min daalika dheh walaakin istuniya minhaa waxaa laga soo reebay masaa'ilka maa shurida shaygii shardi laga dhigay salaamat lcuqbaa bihi caaqibada isaga ku sugan inay nabad gashan tahay wixii loo shardiyey kamaa dubida sidii la koobay ee qaacido laga dhigay ka darbi zawjin wa mucallimin waaba labadaasoo garaac keena iyo wamaa yelii waxyaabaha la xidhiidhaya iyo wa tacsiiraatu qaadin ninkii qaadiga ahaa eed bintuu samaynayay faclaman ogow laakiin waxyaabaa jira inta ay yihiin ma'duunu fiihi haddana lale shardi looga dhigay salaamat alcaaqiba taa macnaheedu waxa weeyaan wixii mas- wixii dhibaato ah ee ka yimaada in qofkan lagu yeelanayo ayuu sharcigu caddeeyeyba oo la xusay oo la xusay marka oo la leeyahay qofkaasi waxa uu u bannaan yahay laakiin waa inaan wax lagu noqonin waa inaan wax lagu noqon oo cidhibxuma aanay ka imanin oo dee waa kan masel tusaalahaan haddayn soo qaadanno ka darbi zawjin baa ku jira waxa uu dee ahaa naskii ha fasaxo laakiin xadiidkii baa dee waxa uu leeyahay darban muxuu ahaa qaydku hayra mubarix aan dee wax yeelaynayn taa macnaheedu waxa weeye waa salaamatulcaaqiba weeye oo darbigii mucallimka iyo tacsiiraadkii waa ta'diib weeye ta'diib haddii la idhaana dee halaag maaha markaa salaamatulcaaqiba waa inaan wax lagu noqono oo wax waxyeello geysanaya aanu ahayn waxani waa inaanu ahayn markaa kii nooca ahaa isaga waa ma'duun laakiin wixii ka dhasha dee horaa looga ixtiraasay horaa looga ixtiraasay markaa qofkii waa lagu yeelanaya walaakin istuniya minhaa masaa'ilkaa waxaa laga soo reebay ama qaacidadaba dheh maa shay shurida la shardiyey salaamat alcuqbaa xidhibta markaa arrinkaa ka dhalanaysaa inay nabad gashan tahay salaamada cuqbada oo bihi ku sugan ama xidhibtaasoo shaygaa ku sugan kamaa dubida tusaalayaashiina waa darbu zawj oo dee ninkii waxaa loo ogol yahay sida qur-aankuba dee uu sheegay inuu xaaskii garaaco oo uu markaa edbiyo laakiin wixii haddii dee uu ka yimaado dhibaato waa lagu yeelanayaa shibulcamdi iyo khata miduu noqdaba waxaa kaloo isaguna la mida mucallimkii inuu ardaygii dhangadeeyo isagana waa loo ogolaa haddana haddii wax ka yimaadaan waa lagu yeelanayaa macallin dheg fujiye ardayna way sheegay iyo kuwan marka ay u dhigayaan yararka macallimiintii hore malcaamadu dhegtay maroojin jireen markaa intuu aada u maroojiyin fujiyeyba kam dee waa lagu leeyahay ninkaa isaga ah iyadii waa lagu leeyahay ila ta'diibun bay ahayd wuxu halaag ma ahayn waxaa kaloo isaguna la mida alweliy weli weligaasina halkuu ka soo gelaya dee waxay ahayd ciyaalka salaada toddoba jirka ku fala toban jirna ku dhangadeeyabaa ahayd toban jir amaba dee edbintii kale iyaduna la mid ahay markaa hadduu dee dilo waa lagu yeelan وتعزير الحاكم تعزيرات قاطن هو إيه تعزير الحاكم لأنكي هدي أدببا ليريان دمو حدين انت لكن هدي تعزيرتي ودبات آيكتهم هذا وقال أقول لها ياي إخراج الجناح نوا استوقلا والجناح هو فاملا يركيون إيش هدي معدوم بيسكا عيدين قفو ديري فاملا يريسلا وصمعي لكن سلامة العقبة هنا انت ضدك حق لهم inay shaaric amaraan inaanu ku waxyeelaynin haddii waxyeelo ay ka timaado waa lagu leeyahy alqaacidatu asaabicata cashara asu'aalu macaadun fi ljawaab qaacidadan sidaasay leedahay asu'aalu macaadun mucaadun fi ljawaab mucaadun fi ljawaab ila acaada buu ka imanaya markaa ficilku haddii uu dee kayru hulaasi yahay waa in wasfiga ka yimaada miimgoodani awalkiisa ay taalla uma uma asu'aalu shaygii su-aasha ahaa cindahum fuqahada agtooda mucaadun ay fi ljawaab jawaabta dhexdeedii baa lagu soo celinayaa xasba maa afaadu sida ay faa'iideeyeen marka la raaco ee qaacidadaas la tix raaco tusaalahaad ku garan doontaa ninkii waaa la waxaa la su-aalay waxaa lagu yidhi adalaqta zawjatak miyaad xaaskaagii furtay dabeetana waxa uu idhi nacam maxay ka dhigan tahay markaa dee su-aashii hore la su-aalay uun halkan nacam dhig markaa waxay ka dhigan tahay ballaqtu zawjati saasuu bay dee ka dhigan tahay ilaa nacamtani waxa ay halkeed waa axrufuljawaab marka halkeedii war haye naga tag bay idhahdaan soomaalidu marka ay matala haddii taasoo kale la weydiiyo warxaaskii way kaa cabanaysaa miyaad furto wax dalqadii miyay kaa dhaceen war haayo hore daga isagoo hadduu doono huruufaya marka mucaadu fi ljawaab unbay noqonaysa tusaalaha labaad walow qaalat abinnii bialfin faqaala abantuki wanaawa zawju طalaaqa duunaha fawajhaani kun igu fur bay tidhi kun dee kugu furay bu waan ku baa'iniyey bu waa markaana way furmi doontaa tusaalaha saddexaad waxaa ka mid ah wa min furuuci alqaacida masaa'ilu liqraar masaa'il iqraar kulluha iyana waa la mid mael waxa uu ku yidhi waxaan kugu leeyahay kun kun baan kugu leeyahay kolkaasuu yihi nacam ama wuxuu yidhi alaysa calayka kada intaa miyaanan kugu lahayn nacam balaa ama ajal waa lagu yeelan ama waxa uhi lii calayka miatun waa masaa'ilu iqraa kun baan kugu leeyahay ee boqol baan kugu leeyahay dabeed isagiina wuxuu raaciyey ilaa dirhaman laakiin gini baan ku jirin waa iqraarun asu-aalu mucaadun fi ljawaab ayuun bay noqonaysaa marka axrufuljawaab kolka la ego xuruufu tasdiiq baan leeyahay waa nacam balaa ajal jayri i iyo inna oo iyadana ay ku daraan inna hadalkii dambumaa dee ka go-an nacam balaa ajal jayri i inna waxaa lagu tilmaamay inay yihiin xuruufu tasdiiqi waaliijaab maala nacam oo kale waxaa qofkii ugu rumaynayaa oo ugu jawaabayaa qof dee su-aal weydiiyey مثل نفي إثبات بكي دون ساعات مثل ذهاب الزيت أما ما ذهاب الزيت نعم يسقوني فلا أكل يدنا شيء منفقة أما استفهام عن نفي أي جواب النقطة أجل لتصديق الخبر هم بيدنا جواب النقنيس مثل جاء محمد أكل جيري إن يدنا التحقيق أيال ولي ماذا amtiladoodiina afartaa tusaalaynu ka sheegnay as-su'aalu mucaadun fi ljawaab uma su-aalu cindahum culimmada agtooda mucaadun ay fi ljawaabi baa la soo celinaya xasba maa afaadu sida ay faa'iideeyeen culimmadu marka la raaco alqaacidatu ahaaminata cashara qaacidadii sideed iyo tobnaad ee ka mid ahayd afartanka qaacido waxa ay leedahay laa yunsabu lisaakitin qowlun nin aamusan qof aamusan dheh nin un ha odhanine qof aamusan hadal looma nisbeeyo sababto ah dee wuu aamusan yahay mabuu hadlin qaaciidadan halkaynu ku soo marnay malaa waa xusuusantihiin baan filayaa dee shantii qaacido ee halkaa hore la ysku waafaqsanaa ee waaweynaa mid ka mida ayay kuwii soo hoosgelayay ahayd dushaanaynu markaa kuwaynu ka soo haleeshinaynay bay ka mid ahaayeen haddii la ilowsan yahay waxa ay soo hoosgelaysay qaacidadii ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidadii saddex iyo tobnaad beh laa yunsabu lisaakitin qowl walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan ayaynu soo nimi qof aamusay hadal looma nisbeeyo laakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaan aamusuu qofkii aamuso meel hadal iyo caddayn looga baahan yahay bayaan waa qowl bay dee markaa noqonaysa markaa laba faqre halkaasay raacaysay kolkaa markaa isagu qaybtaa faqradaa dambe walaakina alxaajata ila albayaani ila albayaani bayaanu faqradaa dambe mustatnayaadka qaacidadu ku keenaya isagu laakiin qaacidadu saasay isu raacsan tahay isaguna mustatnayaadku ku keenaya oo aamusana jooga codkiisu ahaa ayay markaa faqrada qaybteeda dambe noqonaysa qaybtaa horena waa manka iclam waxaad ogaataa hudiita allow lagu hanuuniye annahu arrinku inuu yahay laa yunsabu lisaakitin qowlu taa ogow kamaa qad acrabuu siday caddeeyeen wa haadihi alcibaara qaacidada noocanihi almadkuuratu ee la sheegay ma'huuratun waxaa laga soo naqilayaa can alimaami ashaaficiy ayaa laga soo naqilay marka uhdiita buu dha dee waa hudiita un alifka un iska maray khadyar qaacidadaa iyada ah culimmadu way caddeeyeen shaafici baana laga wariyey buu ku yidhi amhiladeeda masalan waxaa ka mida sida shaarixuba uu kuu dhigayo addoontiisiyo halkaa joogtooo la wadiyayo ayuu iska aamusay ninkii sayidka ah dee war ka daa muu odhan in anigaa leh wuu iska wuu iska aamusay maxaa dhacaya markaa meherkii wuu leeyahay addoontii meherkeedii ninkaa zaaniga ah waa laga qaadayaa ama ninkani meel buu iska fadhiyey nin dhakhtare dhaa yidhi waan ku dawaynayaa far un buu ka jaray uun can qadci cudwin minhu aw itlaafi shayin min maalihi maca alqudrati cala adafci lam yasqud damaanuhu bilaa khilaaf dhakhtarka dee markaynu leenahay waa qof aanu ama idan caama iyo idan khaasa waa inaanu midna haysan laakiin idan caama dee hadduu haysto ama weligii idmay ama mas-uulkii caamka ahaa hadduu idmay oo dee qofkan maslaxad sidani ay u tahay oo ciddii idankiisa xaq u lahayd idinto waa baab gooniya markaas dee xubinunbuu ka jiray warigadaa muu odhanine wuu iska daayun dee waa lagu leeyay waa maad iska qabatid la odhan maayo ama ninkii hantigiis rikoorhkanoo halkan yaaluu dee nin intuu qaaday hortaada ayuu ku jejebiyey adna kamaad qaban huddaa baa tidhi ha badsadee markaa mas damaantii ma dhacayo laakiin hadduu idhaahdo wadde iyada waa macruuf waxaa kaloo isaguna la mida ruuxii dumarka ahayd ee sayibka ahayd markii la guurinayo hadday aamusto iyadana ma asaxayo masaa'ilkaasaa dee amtilada ka mid noqonaya waxaa kaloo ka mida bayculfuduuliy ayaa isaguna ka mid ah oo masalan nin unbaa halkaasaad adigu iska fadhidaa dilaal buu sheeganayaa adigoo halkaagaa iska fadhiyo alaabtaadii qaado ninbuu ka iibiya wax ciidanana kaamuu helin isagana waa lagu leeyahay wixii aduu hadduu dee qofkii isku garan waayo dee miyaa kuu fasaxay wey ilaan kuumaan fasaxin oo wakaala iganaad helini waa bayculfuduuli baa la ydhaha waa nin isku rara un maxaa la ydhaha masaalax waatayn iyo adu wax la ydhaahaba ama halkaasaad iska fadhidoo ninunbaa gaadhay alaabtiisii ku soo raray kolkaasuu dabeetana gurigaagii iskaga furta adiguna maad odhanin dee waar kirayn maayee ka daa goordhow aad heli kartaa inaad tidaa iskaga guu maxaa yeelay dee idan kaamuu helin laa yunsabu lisaakitin qowlun amtiladeeda kuweelahaasaa ka mid ah wa rubbama istutniya haddaba in laga soo reebaa laga yaabaa min haadihi alqaacida qaacidadan suwarun baa laga soo reebayaa minhaa suurooyinkaa waxaa ka mid a sukuutulbikr inantii shabadda ahayd oo aamusta idnun muctabar waa idan tixgelintiisa leh kadaa sidoo kale waxaa sukuutu lmuddacaa calayh ninkii muddaca calayhiga ahaayoo ka aamusa can yamiinihi dhaartiisii markii ay ku soo wareegtay cuddan nukuulan baa lagu tirinayaa inuu diiday oo muducigaa lagu celin doonaa ee fastabin arrintaa aqoonsada daahir soo ha ku muuqato mustatnayaadkii ayuu halkan ka sheegayaa walaakina asukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan qaybtaasuu markaa sheegaya oo markaa isagu wejigu u dhigay sida waxyaabaha laga soo reebaya inantii aamuskeedii waidnuhaa sukuutuha waidnuhaa sukuutuha inantii idan waa la weydiinayaa haddii ay aamustana waxa weeyaan waxay u noqonaysaa aamuskaasi waa idan oo dee weligii ama mujbir ha ahaado ama kuwii kale casabada ahaada mujbir mujbirkiiba dee aabihii aawogiya iyo kuwii kale casabada hadday aamusto waidnuhaa sukuutuha wey sida dee matniga xadiidka uu sheegayo waa idnun muctabar wey laakiin dee tii carmash ahayd iyada waynu soo sheegnay oo dee waa laba arrimoodoo way kala duwan yihiin midna waxaa ku badan dee xishoodka tan kalena waa hawlay soo mari jirtooba dee isku garan weyda way diidaysaa weeye waxaa jira muduci iyo muddaca calayhi marka ijraa'aadka dacwadda la eego habka loo marinayana marka u horraysa muducigii waxaa lagu leeyahay bayina albayinatu cala almuddaci marka hadduu caddayntaa keeni kari waayo walyamiinu calaa man ankara dhaartii baa isaga lagu celinaya markaa waxa ay ahayd inuu dee hadlo oo uu idhaahdo ama waan dhaaranaya ama dhaaran maayo labadaa mid unbeh laakiin hadduu inoo aamuso waa aamusina joogo codkiisu haawey markaa waxaa la odhan doonaa coddan nukuulan diidmo unbaa laga soo qaadaya dee isagoo si aynoo soo eegaya hadduu iska aamuso warma dhaaranay dhaar baa laguu yeeshay oo hebel dhaar buu kugu leeyahay wuu iska aamusay markaa qaadigu kolkaa waxa uu leeyahay waa fi lmadhab shaafici muducigii mar ha dhaarta markaa yamiinu radd ayaa la samaynaya oo muducigii baa lagu celinayaa dhaarti dabeetana wixii baa lagu xukumayaa muddacaleyga ayaa lagu xukumayaa markaa haddamuu hadale moogti dee waa meel loo baahnaa inuu hadlo meel aamus kala socodsiinaya maa hadduu inoo aamuso waa cudda nukuulanu haddii mudda muduciga laftiisiina uu markaa isagiina aamuso waxaa la leeyahay maxkamadda iskaga baxan weeye meeshan aamus lagama baahnee iska taga weeyaan arrin ma wadaan markaas ama kanna wuu diiday kanna wuu diiday oo wuxuu hi anna kuma dhaaran karo anna kuma dhaaran karo dee iska taga weeye kolkaa fastabi mustatnayaadkiibuu sii wadaayo waxau idhi wa bacdu ahli dimma qolihii baaniyaalada ahaa xaysu naqada marka uu buro cahdigoodii qaar ka mid a fa cahdu man yaskutu dadka aamusay ballantoodii lala dhigtay intaqada aydan sida wuu buray dee qolyahan baaniyaallada ah ama dadka muslimiintaa dhex jooga axkaamteenna aynu ku xukumayno innaga hoosteenna jooga mucaahada ayaa la lahaa mucaahad buu ahaa qofkii ballan la siiyey qaarkood ba haddaba ballantii jebiyey qaybtii kalena may odhanin kuma jirno annagu annagu halkii baanu ballantii ka sii wadaynaa may odhanin ama waanu jebinay may odhanin way aamuseen salaakiin way aamuseen oo inay ka beri yihiin iyo inay ku raacsan yihiin ilaa labadaas war cad bay noqon lahayde may kala caddaynin waxa weeye ballantoodii inay wada jabtuun baa laga soo qaadaya waa la israacinayaa waxay la aamuseen baa jira wa bacdu ahli dimmatin xaysu naqada marka uu buro cahdigoodii facahdu man yaskutu intaqada aydan dee kuwa aamusayna waxaa la leeyahy ballantiinu way burtay iska wada carraada guura weeye kolkaa masaa'ilkii weli mustatnayaadka ahaabuu sii wadaa waxau idhi walow ra'aa hadduu arko ninkii maaligka ahaa mamluukahu addoonkiisii yutlifu isagoo dilaya maa likayrihi xoolihii cid kale ay lahayd yadmaru wuu ku magdhabayaa bisamti aamuskaa afhama aamuskaasi waxau ina fahamsiiyey addamaan afhama sukuutu damaana aw isamtu damaan aamuskiisaas wuxuu ina fahamsiinaya inaynu markaa magdhow lagu yeelanayo ninkani addoon buu lahaa markaa addoonkiioo dad laynaya ama wax qarbudaya ama waxadayaan odhanin war ka daah ee isagaana lahaa amaba awrkiisiioo wax cunaya ayaa intuu ku carara aanu ka joojinin ama dee adigu wixii uu lahaa un mamluuk marka la leeyahay dee addoommana wuu noqon karaa waxyaabo kalena wuu noqon karaa markaa kol haddii uu u aamusay shayganna isagu uu lahaa magdhowgii waa lagu leey waa lagu leeyahay قيد بده كحلا مع القدرة على منعه وسكت عنه ضمينه مرها ديو كري كريه وديدي وايش waxaad aan gaadiidkiisa ama markaa mamluugiisa wax dilayay ama wax qarribayay mar hadduu ka aamusay waa lagu yeelanayaa waaye maa likayri macnaha shay cid kale ay leedahay ayuunbuu dee ku arkayay isagoo waxyeelaynaya yadmanu bisamt taasina waa masalo kaleoo halkaa hore waxaynu ku soo dhaafnay laba saddex masalo hore tanna ku afre oo mustafnayaadkii faqrada qaacidada qaybteedii dambe kuwii soo gelaya wey waxa uu ihi xayumaa sakata muxrimun ninkii muxrimka ahaa marka uu aamus calaa xalqi xallaaq ninkii waxiirayay buu u aamus xiristiisii fa fidaahu nuqila dee inuu fidihii fidyadii bixinaya waa lasoo naqila ninkani muxrim buu ahaa timahaaga waxbaha iska jarin baa shaaricu yidhi ee dhakadaada timaheeda ilaali dabeetana mid ra'iisla ah oo kuwii dadka googoynayay ah ayaa ku soo booday weli maan gaadhin anugu wakhtigii taxallulka iga daamuu odhanine intuu ka goynaya ama uu xirayo uu aamusay uun macnaheedu waa haawey haawey isagana fidyadii baa lagu yeelanaya kol haddaanu dee waktu taxallul goortii uu dee radaxa wakhtigeedii haddaanu gaadhin ramyi dabxi xalqi goortii noocaa ahayd haddaanu gaadhin dee waa lagu yeelanayaa fidyadii marka laba meeloodba tasxiix bay mudan yihin nuskhatulmatr waxaa ku taale waxaysumaa yaskutu xayumaa sakata halkaa uu yidhi wow baa ku jira oo dee wowgaana fiican waxayumaa yaskutu muxrimun calaa xalqi xallaaqin fafidaahu nuqila halkaasina dee xalqi xalaal buu oo qofkii xalaasha ahaa dee haddii xiiristiisii la sheego dee waxba laguma yeelanaya muxrim iyo xalaal baa isdiidaya markaa waa calaa xalqi xallaaq wey xallaaq ee xalaal maaha weli wuu sii wadaa waxa uu ihi waxaysu daaca marka uu iibiyo baaliqan nin addoonoo qaangaadh ayuu iibiyey waqad sakata addoonkaasina waxa uu ka aamusay can ictiraafin qirasho uu yidhaahdo ninkani aniga wuu leeyahay ictiraafka noocaasa ayuu ka aamusay saxa fii maa qasabat wuu iska asaxayaa sida sugnaatay nin addoon uu iibinayay addoomaha dee dadka muslimiinta aanay haynin imanka dabeed addoonkii markii la iibinayey muu odhanin ninkani wuu iibin karaa oo sidaa uu sheegay isagaa ileh oo sayidkaygaya muu odhanine wuu iska aamusay markaa aamuskiisaasi haa unbay ka dhigan tahay wuu kol haddii dee la iibinayuu aamusay waa haa oo isaga ayaa ileh ayuunbay ka dhigan tahay can ictiraaf macnaa ictiraafu sayid biana albaayica sayiduhu ayaanu caddayninoo waxaanu odhanin ninkani dee waa sayidkaygii mu odhan iska aamusa isagana waa saxaysa waa sukuudka tixgelinayo walow qaraa bixadrati shaykhi waqad sakata fahuwa midlu nudqihi yucad wa bacduhum ligayri haadihi dakar aydan walaakin laysa yakhluu can nadar laba beyt baa markaa halkaana ku jira oo dee kolley inta wada waaweyni beydka ma aha ee marmarka qaar baa qaar yaryari ku jiraan beydka xuruuf dee hoos maaragtay marka laga khadkooda dhuudhuuban qaar waaweyn iminka ay sheekhidaas oo kale iyo minhaadaa hore oo kale iyo dee kama mid aha beydka taa horena beydkaa hore shadrigiisu bixadrati shaykhin waqad buu ku joogayaa iyo midlu nudqihi yucad kan dambena haadihi dukir iyo can nadar waasay afartiisa qaybood labada beyd kale ومنها waxa kamida masaa'ilkii qaacidada mustanayaadka ka ahaa low qaraa haduu ku akhriyo bixadrati shaykh ayuu ku akhriyay waqad sakata ayuu shaykhu baa istaa musay fahuwa mithlu nudqihi yucad isagoo hadloo kalun baa lagu tirinaya sheekh alqira'a ala shaykh waxay kamid tahay min turuqi taxamul alxadiith kaadiyatu alxadiith wa taxamulihi kolka la eego hababka xadiidka loo soo taxamulo waxa kamid ah sheekhii oo lafdigiisii aad adigii ka maqasho isagoo akhriyaya iyo adigoo ku dul akhriya waa ka dhegaysigii weeye qur-aanka laga dhegaysanayo dee xadiidkana la iska dhegaysan jiray marka haddaba waxaay odhan jireen qofka daalibka ahe markuu sheekha ku dul akhriyaya siiqatulistifhaam buu ku bilaabaya waxa uu leeyahay asamicta min fulaanin kadaa wa kadaa wa sanadkiibuu dabeetana tirinaya matnigiibuu ku xigsiinaya juskii dhammaabuu akhriyaya hebel hebel miyaad ka maqashay intaasoo axaadiida buu ku bilaabaya markaa sheekh marka uu ardaygaasi wixiisoo dhan dhammeeya ama dalabadu ay dhammeeyaan ku dul akhriyaya waxa uu odhanayaa nacam hadduu doonana wuxuu leeyahay samictuhu aduuse laakiin haaliban nacam bay odhan jireen ah weeye waan ka maqlay sida adii weydiisa qaarkoodna way iska aamusaan oo aamus bay markaa kaga gudbaan markaa sheekhii haddaba haddii aanu jawaabin lana weydiiyey wuxuunay ka dhigan tahay uun aamusuna joogo codkiisuu ahaa weeye inuu haa yidhi ayuunbaa sheekhii la odhanaya mar hadduu dee sheekhii lagu dul akhriyey waxaa laga eegayaana ay ahayd inuu tawqiica saxeixii u dambeeyey saaro aanu diidin haa weeye kolkaa way jiraan dee qolyo mutashadidiin oo muxadisiinta oo yar diidan masaladaa oo len waxaa laga maarmaana nudqi waa intoo cillo uu sheekhu ku ogaya wuxuu la aamusay laakiin waa dee nin imaamoo loola soo qastiyey ma qarinayo wixii ku jira markaa milu nudqihi yucad wuxuuna lagu tirinayaa un hadalkiisii oo kale macnaha sidii wax uu isagoo hadlay oo kale ayuunbaa laga soo qaadaya masaa'ilkaasay ka mid tahay markaa raacaya tan waxaa ka mida mael sukuutu lwakiil wakiil iyo muwakil baa kala jiray mael waxaan ku idhi hebel hebel haddii aad tahay waxa aan kuu wakiishay inaad alaabtaa ii soo iibiso qabiltu waxba qayd maaha qabiltu haadihi lwakaala waxba qayd maaha bilafdi inuu ku jawaabo ee hadduu aamuso macnaheedu waa inuu wakaaladaasi socotay weeyaan waayahay haddaanu odhanin ma waan aqbalay wakaalada haddaanu odhan iska aamuso waa wakaaladun bay ku qaydtay waxaa kaloo ka mida dee nebiga calayhi salaatu wasalaam xadradiisii wixii uu ka aamuso macnaheedu waxa weeye inuu bannaan yahay aliqraar baana la ydhaha aliqraar ile xadiidkaa waxa uu ahaa shay nebiga laga maqlay maa ruwiya can nabiyi min qawlin aw ficlin aw taqriir aw wasfin khilqiyin aw huqiyin taqriirkaasaa ku jiray marka hadduu cid nebigu aanuu diidina dee uu ka aamusay macnaheedu ahaa weeye wuu aamusay oo markaa laa yunsabu lisaakiti lqowl ma soo gelayo walaakina alxaajata fi ma walaakina qaybtaa dambe qaacidada ayuu soo gelaya walaakina asukuuta fii macradi xaajati ila albayaani bayaan waxa u ihi haddaba wa bacduhum culimada qaarkood sida jalaaluddiin albulqiini oo kale ligayri haadihi intan aynu soo sheegnay mustafnayaat aan ahayn ayuu dakara aydan sheegay isaguna walaakin laysa ma ahaa nin waxyaabaha uu sheegay yakhluu can nadar dacfi baa ku jira badankooda qultu waxaan idhi wa fii haa masaa'ilkan mustafnayaadka ah ee qaacidadan laga soo reebay bacduhum culimmada qaarkood qad sannafa musanafan musanaf dhan baabu ka alifay ajaada fiihi wawafaa uu weliba wanaagna sameeyey oofiyeyna oo masaa'ilkan qaacidadani ay leedahay iyo mustanayaadkeedaba marka la eego qaarkood baa musanaf ka ka alifay buu ku ihi ay waafi ka dhigeen wanaajiyeenna markaa jalaaluddiin albulqiini oo kale masaa'il kaloon kuwan ahayn ayuu sii raaciyey laakiin nadar kama madhna buu ihi oo macnaha qaarkood baa waxaa la xidhiidhsan ficil ama qariino muujinaysa nudqi waxyaaba nudqi muujinaya dee nudqi marka uu meesha yaallana halkeennan soo geli mayso baydkaasi markaa baydkan u dambeeya ah qultudaas kuma oolin madmuumkiisu asalkan uu ka soo gaabiyey ashbaah wanadaa'ir waa ziyaadaadka uu la dheeryahay ayay ka mid tahay wallahu aclam alqaacidatu ataasicata cashara qaacidada sagaaliyo tobnaad waxa ay leedahay maa kaana akara ficlan kaana akara fadlan waxaa hawshiisu badan tahay fadligiisuna waa badan yahay ama waxaa ficilkiisa iyo waxqabadkiisu uu badan yahay fadligiisuna waa ka badan yahay ficilkiisu uu yar yahay baydkaasu ah laba boqol iyo saddex iyo sagaashan waxa uhi markaa iclam waxa aada ogaataa biannii anigu kuntu waxaan ahaa qad nadamtu mid nadmiyo taxay lihaadihi qaacidadan fii maa madaa wakhtigii tegey ayaa nadmi u sameeyey suurooyinka soo hoosgelaya fa qultu waxaan idhi qaacida maa kaana arbaa ficlan waxa ficilkiisu uu fara badan yahay fa innahu yakuunu askaa waxa uu noqonayaa mid fara badan fadlan xagga fadli ahaan wa asluhaa daliilkeedu qaacidan qaacidadan iyada ah min alxadiidi almuntakhab xadiidkii la doortay buu ka ahaaday xaggiisa oo xadiidkii nebiga ee markaa fiicnaa shariifka ahaba daliilu ah alajru calaa qadri nusab abaalmarintu waxa ay ahaatay kolboo qadarka tacabku uu yahay markaa xadiidkaa isaga ah cani nebiyi buu leeyay nebiga ayuu ka soo aroray caaisha ayaa waxa ay leedahay radia allaahu canhaa nebigu waxau idhi ajrukii calaa qadri nasabik kolba tacabkaagu inta uu leegyahay ayuu ajrigaaguna noqonaya waxaa laga faa'iidaysanayaa kolkaa matnigaa isaga ah kolba hawsha camalkaasi inta ay tahay ayuu ajrigiisu noqonaya dee camalka hawshiisu fara badan tahay iyo ka hawshiisu yartahay ka hawshiisu badantunbaa fadli badan markaa nasbiguna dee waa tacabkii weeye sidaa awgeed baa witriga oo kale laba masalaba way iska bannaanaayeen alfaslu waalwasl in masel qofku isku xidhiidhiyo hadduu saddex ragcadood tukanayo iyo hadduu shan tukanayo uu isku xidhiidhiyo iyo inuu kala googooyo labada way iska bannaanaayeen laakiin waxaa fadli badan faslinta inuu laba gaar tukado dabeed laba kale tukado dabeetana uu mid tukado ilaa intuba nebiga way ku soo arooreen sababtuna waxa ay tahay buu ku leeyahay dee ziyaadaa meesha ku jirta oo ficilkiisii baa farabadan faslinta oo dee niya ayaa imanayso salaad waliba gaar ahaanteeda niya u leedahay midda kale takbiiratu lixraam bay mid waliba leedahay salaamo naqsi u gaarana way leedahay salaaddii qofku uu ku tukanayay fadhiga iyo tii uu sarajoogga ku tukanayay way kala tacab iyo hawl badan yihiin kala ficil badan yihiin markaa dee ta lagu tukanayo sarajooga mar haddaanu qofkii dee wax cudurdaara lahayn ayaa iyaduna dee fadli badnayd oo ta kale niskeed bahe sidaad ku og tahay markaa qaacidadaasi caam ahaanteeda marka uu ku dhaafay mustafnayaadkii qaacidada ayuu bilaabay markaa oo dhowr iyo toban ilaa saddex iyo toban suuro qaar kalena laga yaabo inuu ku daro ayuu ka soo reebay qaacidadan oo wixii ficilkii uu yar yahay haddana fadligiisu uu ka badan yahay kii kale ficilkiisuu badnaa adilad tusinaysa awgeed waxa uhi waakhrajuu can daaka ka aynu soo sheegnay waxa ay ka soo istitnoodeen bidca cashara dhowr iyo toban suuro ayay ka soo reebeen fahaaka haa qaado nadman isaga iyaga oo taxan oo ka caqdin min durab kuul jawharahoo la taxay iyadoo la midoo qaado markaa saddex iyo toban suuro ayuu halkan ku xusayaa bidca casharat oo bidcata cashara buu halkan yidhi laakiin bidca casharata wey oo markaas bidcada ta'da laga gooyo haakana waxa ay noqotay waa ismu ficil oo bimacnaa qud ah markaa saddexdaa meeloodba tasxiixaasay leeyihin nusqatulmatni waxaa ku yaallay fahaakahaa manduumatan ka durari fahaakahaa manduumatan ka durri oo marka halkaas nadman taas manduuma lagu bedelo ka caqdin min durarina ka durri lagu bedelo mar kale fii nusqati lmatni waxaa ku yaallay yafdulu fi halaaثati alayaami oo taas soo socotaa iyaduna markaa saddex iyo tobankaa suuro oo mustatnayaad ahoo qaacidadan laga soo reebaya iyaga oo manduumo ah oo taxan iyagana qaado markaa suurooyinkiibuu bilaabayba tiradooduna ay yarayd macnaha ficilkoodu uu yaraa fadligooduna badnaa wadaalika masaa'ilkaasi waa tii u horraysay alqasru gaabintii weeyi mufadalun mid laga dheeraad siiye weeyaan cala alitmaam ayaa laga dheeraad siiyey bishardi shardigiisa marka laga helo oo qasri qofkii musaafirkaa salaaddii uu gaabiyo iyo isagoo dhammaystira waxaa fadli badan marka shardigiisii la helo inuu gaabiyo shardigaa uu sheegayaa filmadhab shaafici waxa weeyaan in saddex marxalo uu gaadho oo safarku safar dheer uu yahay safar gaaban iyo safar dheer baynu soo marayna safarka gaabani waxau ahaa ka laba maalin socda safarka dheerina waxau ahaa ka saddex maalin socodiya wixii ka sii badana markaa saddex maalin socodiya wixii ka badan haddii uu gaadho talaata maraaxil waxaa fadli badan gaabinta waxaanay ka fadli badan tahay dheeraynta markaa camalkii yaraa ee gaabnaabaa kii dheeraa ka fadli badan ma agtara ficlan buu ka fadli badan yahi markaa alqasr wadalika alqasru cala alitmaam weeye halkaa can uu yidhi waa cala alitmaami mufadalun bishardi nuskhatu lmatne saa aynu xusnay iyaduna waxa ay beytka qaybtiisaa dambe ku qoraysay wadalika alqasru cala alitmaami yafdulu fi halaaثati alayaami halkaa mufadalun bishardihi wasaami ah yafdulu fi halaaثati alayaami ayay ku dhigaya markaa wa saamin mid murtafic ahoo ka fadli badan itmaamkii weeye qasrintiibaa saami ahoo ka sarreeya oo ka fadli badan dhammaystirka maca daalik dhammaystirka salaadaa dee ficilkiisu badan yahay uma midda labaad adduxaa uma aduxaa wey salaatu duxadii oo amaani ragcaad sideed ragcadooda abaru way ka fadli badan tahay way fadli badan tahay wain yakun haba ahaado aktaruhaa itnatay cashar laba iyo tobanba ha ahaado salaatu duxada waxaa u badan tiradeeda laba iyo toban waxa use ku leeyahay ficilka nebiga marka la eego waxa wanaagsan sideeddaa sideeddaas waa wanaagsan sababtoo a intaasuu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam markaa cadadkii badnaa laba iyo tobanka ah oo culimmada qaarkood ay sheegeen waxaa ka fadli badan kaas sideedda ah oo waa kaa kula ta'asiyan bificlihi sala allahu calayhi wasalama watibaaca dee ficilka nebiga ayaa sidaa u badnaa amaba ahaa markaa taa iyadoo lagu raacayo tiradaa yar baa fadli badan markaa fintay wain yakun akaruhaa itnatay cashar halkaa uu ka yidhi fintay cashar ayay qorayeen nusqadii matnigu waana siday ku wanaagsantay sida beydku aanu u jabin uma duxaa amaani ragcatin abar wain yakun akaruhaa tnatay cashar wain yakun akaruhaa fintay cashar laba iyo toban isagaoo sii wada waxa uu ihi masaa'ilkii tiradooduna ay yarayd ficilkooduna uu yaraa fadligooduna uu badnaa walwitru buu ihi marka mahmaa tufcalu bialaai witrigii marka isagoo saddexa la tukado fa innahaa saddexdaasi afdalu mimaa yaziid wixii ka badan way ka fadli badan yihin oo witrigiina inuu qofku saddex tukado laba iyo mid ama saddex laba xidhiidhiyo waxay ka fadli badan tahay isagoo ka dhiga shan ama toddoba tirada yar baa macnaha fadli badan laakiin calaa qowlin daciifin nuqila bu qowl samar daran baa sidan sheegaya oo laga soo raray can ilbasiid tabacan lishaykhi iyo walimaam imaamu alxaramayn dilcalaa ee fadliga u saaxiibka ahaa oo markaas qowlkaa isaga ah waxa uu sheegayaa qowlkaa daciifka ah ee labadaa sheekh ay qabaan imaamualxaramayn iyo ninkaa basiid kale waa kutubaa mudawalka ee mudawalaadka ah ee shaaficiyada eh basiid iyo wasiid iyo wajiiz iyo ku-eelahaas isku yar siiqada u eg qowl daciifa ayay ku sheegeen laakin walmajzuumu bihi fii sharxi lmuhadabi khilaafu wain kaana alakharu afdala min markaa witrigaana tirada ku darso alla isku khilaafo oo qolyaha qaarkoodna ha sheegeen tirada wanaagsan tirada dheer inay fadli badantay qaarna kuwa gaaban laakiin kuwa kuwa gaaban sheegaya marka la raaco waxa uu noqdaa witrigiina tirada badan mid ka fadli badan wanaqalahu ibnu rifca can irawbaaniy وأبي طيب وقال ابن الأستاذ ينبغي القطع به إن كان لك قوامية هناك ابن الأستاذ ومن شافعي ذا يسونا كم إذا مقعي صلى أحمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الأسدي الحلبني الفقيه الشافعي من محدث نوها لحب قليل الذي لحذك يا يودل markaa safxadda aynu soo dhaafnay dee wuu yar kala firqay abyaadda laakiin sideed bayd baa ku yaallay safxadda boqol iyo sagaal iyo sagaashan ee aynu soo dhaafnay sideed bayd ayaa ku yaallay si aad u eegataba tan iminka laba boqol iyadana toban bayd baa ku yaalla inkastaoo dee uu kala filqay laakiin haddana halkaala xidigta u dhexaysiinayo ayaa bayd walba u dhaxay markaad doonto inaad tiriso xidigteedi labada bayd uma dhaxayso ee baydka bartankiisay ku salaysanta oo uu dhigay toban bayd baana markaas safxadan ku yaala masaa'ilkii isagoo sii mada sii wada waxau ihi kadaa sidoo kale waxaa صلاة الصبح كانت وحي أهاتي أفضل من كفضل بدن من غيرها صلاته كلا وإن كان وإن يكون هباها هذا غير كاسي أضولا متكدا وحد أكتا صلاة الصبحين اللي ورق عضوتهاي هو كلنا أفر يسدح با إليهين مع ذلك يضع يا كفضل بدن هو كلا باقي الصلوات يقول ده كفر بدن حاجة ترى ما كلا من صلى البردين الصبح أي عصر كادي لغو فسري مثل الصبح دي مركا قار كيس الله يبا ظهر كي عشائق يكوي أفر أفر تعاد دي ويكفضل بدن إلا لو دي فضل قبطنا بدوية وعول وركعة الوتر ركعتنا يلكرق أها وترق لديهم علماء أكتو ده أفضل من سنة الفجر ويكفضل بدن تهي سنها الصبح ويستغنى فضل بدنا على الجديد شافعي marka qadiim iyo jadiid buu lahaaye markii uu aad u eegay la mujtahid buu ahaaye qowlkiisii dambe ee uu daliilka aad u sii meehahay waxa uu sugay ka daliilka la ilaa marka adiladii kolka jadiidka la ilaa kolku adiladii soo eegay sunnaha sunnaha salaada subax waxa ka fadli badan buu leeyahay halka ragcadooda witriga waana tirayar wa aydan sidoo kale tafdulu way ka fadli badanaysaa tahajud leyl salaadii leylka barhkii wa in kaanad haba ahaata ragcadaas aqala mid yar wahwa tahajudkaasina maca alkafrati wa tuuli xasala isagioo fara badan oo dheer ayuu xasilu yimid markaa dee salaatuleylkii oo dhan in aanay ahayne waxaad arkaysaa kan shaarixa ah ee sharxayaa bacda tahajudi leyli buu ku qayday oo ereygaa bacdu ah ayuu raaciyey markaa salaatuleylkii tahajudkii oo dee hurdada dabadeed ahaa qaarkii oo weliba ragacdo badana witrigaa yar ayaa markaas ka fadli badan in allaha witrun wa yuxibu lwitr ijcaluu aakhira salaatikum witraa kadaa sidoo kale salaatu lciid ayaa iyaduna la mida adkaa min kusuuf salaadii kusuufka ahayd way kow iyaduna fadli badanta walow maca tuuliha almacruuf dee dhararkeedii lagu yaqaanayba ha wadato salaada kusuufka dayaxmadoobaad haba wadata kaa laakiin haddana waxaa fadli badan salaadii ciidda markaa maca oo uu halkaa ku yidhi waa min wey kadaa salaatu lciidi min kusuufi macada halkeeda min baa taalla oo salaadii ciidii waa laba ragcadood oo iska caadiya oo sunnayaashii kale la mid a laakiin salaadii dayaxmadoobaadka maxaad ku taqaanay inay lahayd inay ahayd salaad dheer oo laba rukuucood iyo laba sara joog leh oo lagu akriyaya afarta suuradooda ugu dhaadheer suurat baqara alcimraan nisaa maida afarta sara joog kuwayaalahaasaa lagu akriyaya haddana labada ragcadooda ciidda ayaa ka fadli badana lagu akriyayo سورة الأعلى هي سورة الغاشية في بعض الأوقات هو كأخرج لنبي ولو مع طولها المعروف وي در كيدي اللي يقانين هبا وضع عمل كيدو يدو فربدن يا هبا تنيا لها كفضل بدن معناها وحف أفضلية كينا أي حاجة أدلة ده كنتو أرورتي فضل جيدا مركا لقيمة أيه أي أفضلية كو إمانيت إلا هو عباد أو أفضلية لا يسكورنا أيه الملا حاجة أدلة ده فالك لا يسمي زامه iyo ammaanta ku soo aroortay ayay badanaysaa taas fadligeedu badanaya wa sunnatu lfajri salaadan labada ragcadood ee ka horeeya subaxa bilaa tadwiil iyada oo aan la dheeraynin akharu fadlan way ka fadli badan tahay macahu marka la dheereeyo lidaliil daliilka ku soo arooray darteeda sunnihii subaxa iyadii oo qofkii uu dheereeyo suurado badan uu ku akriyo iyo iyaduu soo gaabiyo waxaa fadli badan soo gaabintaa maxaa yeele caaisha dee marka ay tilmaamayso waxay lahayd laba ragacdood buu nebigu tukanayey oo khafiifa oo fudud oo aan is odhanayo talow faatixata alkitaab ma dhammeeyey oo faatixada ma ku akriyey aan sidaa markaa uga shakiyey markaa nebigu maadaamuu calayhi salaatu wasalaam fududayn jiray in la dheereeyo waxaa ka fadli badan itibaaca iyo daliilkaa in la raaco markaa camalkii badnaa oo ah salaadii oo la dheere